waxyigiisana ka mid ah waxyigiisana ah fa huwa aclamu bitaawiiliha rasuulka waa rasuulka nabiyullahi moxamed ee ilaahay u wakiishay inuu dadka xaqa u cabeeyo ayaa maaragtay kaaga garasho badan aayaddan hadda aad soo derisay tafsiirkeeda minka ya jahamiy wuxuu leeyahay waxaa la odhanayaa fa huwa aclamu bitaawiiliha minka ya jahamiy nabiyullaahi moxamed ayaa qur-aanka aayadii horete aanu soo daliinay oo ahlu sunnahu ay soo qaateen iyo aayadda jahamigu uu soo daliishanayo ah laa tudriku labsaar wahuwa yudriku labsaar wahuwa latiifu lkhabiir aayadahaas oo dhan iyo keyrkoodba nabiyullahi maxamed ayaa lagu soo dejiyey isla markaa nabiga waxaa loo xil saaray inuu maaragtay dadka xaqa u cabeeyo sida aanu soo marnayba marka waxaa leeyahay rasuulka ayaa maarata aayadda aad soo qaatay kaaga aqoon badan jahamiyo huwa aladii kii weeye qaala lana noo yidhi inakum satarawna rabbakum caza wajal kama tarawna hada alqamar aayaddan aada soo xujaysatay nebigii lagu soo dejiyey oo loo wakiisho weliba asagu dadka inuu xaqa u sheego waa nebiga nagu yidhi inakum satarawna rabbakum caza wajal kama tarawna hada alqamar faqabilnaa canhu maa basharanaa bihi min karaamati rabbina caza wajal wuxuu leeyahay sheikhu waan ka aqbalnay nebiga wixii uu nagu bishaareeyey oo ah ilaahay wixii uu nagu karaameeyey haddaanu nahay macshar ahli sunna calaa xasabi ma taqadama dikrunaa lahu min alakhbaari asixaaxi cinda jamiici ahli lcilm axaadiistii aanu soo marnay oo saxiixada ahayd oo aysan isku khilaafsanayn culamaa lxadiid dhammaantood inay saxiixo tahay uma fasara lana asaxaabatu saxaabadii ayaa markaa noo fasiray radi allahu canhum bacdahu nabiga gadaalkiisa waman bacdahum qoladii ka dambeysay saxaabadana waa inoo fasireen min ataabiciina taabiciintii ah wujuuhu ywmaidin naadira ilaa rabbiha naadira fafasaruu cala anadari ila wajhi illahi caza wajal fakanuu bitafsiri اlqur'ani wa tafsiri ma اxtajta bihi min qawlihi caza wajala la tudriku اlabsaar acrafa minka waahdaa minka sabiila ayaga ayaa kaaga aqoon badan aayadda horeta ay noo fasireen oo ay ku fasireen wujuuhu ywmaidin naadira ilaa rabbiha naadira waxay ku fasireen maaragtay inay tahay wejiga allah oo la arkayo ayaga ayaa marka kaaga aqoon badan jahamiyow aayadda aada soo qaadata ayagaa kaaga aqoon badan wa ahdaa minka sabiilan ayagaana kaaga toosan xagga waddada waannabiyu sala allahu calayhi waali wasalam nebiguna fasara lana wuxuu noo fasiray qowl allahi caza wajal liladiina axsanuu xusna waziyaada fa kaanat iziyaadatu ziyaadadaas markaa waxay noqotay annadara ilaa wajhi illahi caza wajal ilaahay wejigiisaoo la eegayo oo ay muuminiintu ay arkayaan wakada cinda wakada cinda saxaabatihi saxaabaduna waxa weye sidaasi lamid ayay ku fasireen faistaqnaa ahlulxaq ahlu sunnuhu markaa waxay ku kaaftoomeen oo deeqay bi hada tafsiirka nabiga iyo saxaabada maca tawaaturi alakhbaari ayadoo akhbaartuna ay mutawaatiro tahay asixaaxi ee saxiixada ah can inabiyi sala allahu calayhi wali slm ay ka tawaaturtay binnadari ilaa wajhi illahi caza wajal ayadoo maaragtay aayadahaas ay saxaaba nabiga iyo saxaabadu ay noo fasireen adif ilaa dalika axaadiia kusoo aroortay ru'yada in muminiintu allah ay arkayaan waa axaadiis mutawaatir ah oo dhammaanteedna ay cadaynayso muminiintu inay allah wejigiisa ay arki doonaan wa qabilaha ahlulcilmi axsana qabuul ahlucilmiguna axaadiistaas way aqbaleen qabuul midka ugu wanaagsan wa kanuu bitaawiili ilaayati alatii caaradta biha ahla alxaq aclama minka ya jahamiy waxayna ahaayeen saxaabadu aayadda adigu aad ku ictiraaday oo aad kaga hortimid ahluxaqa waa aayadda maaratay uu yii ay soo qaateen ay yihahdeen la tudriku labsaar wahuwa yudriku labsaar wahuwa latiifu lkhabiir aayaddaas iyada ah waa ahlu sunnaha aad ku ictiraaday inaan allah la arkayn ayaga ayaa kaaga aqoon badan saxaabada ayaa kaaga aqoon badan fain qaala hadduu yidhaahdo fama ta'wiilu qawlihi la tudriku labsaar kadib haddii maaragtay jahamigii uu toobad keeno ama tanazul uu sameeyo u yidhahdo dayib anaa tanazulaya aayadda marka macnaheeda hala ii fasir hadduu yidhaahdo qiila lahu waxaa lagu odhanaya midkaa jahamiga ah khabiidka ah macnaaha aayadda macnaheedu cinda ahli lcilm ahlu sunnuhu siday maaratay u yaqaanin aq oo xaqiiqaduna ay tahay ay laa tuxiit ay laa tuxiitu ay laa tuxiitu bihi alabsaaru walaa taxwiihi caza wajal waa indhaha makhluuqu allah ma ay koobayso ixaada kuma ay samaynayso sidaa ayaa aayadda macnaheedu ay noqonaysaa laa tudrikuhu labsaaru ay laa tuxiidu bihi labsaaru basaryaalku ma ay koobayaan ixaadadu waxa weyaan shayga dhan kastaba inaad ka aragtid yani fi anin waaxid dhan kastaba maarata inu shaygu maaratay uu maxduud kaaga noqo xuduudiis oo dhan sida hadda maarata miiskan hor yaalloo kaleeto dhan kastaba waan kaga jeedaa yani ixaadada sidaas ayaa laga wadaa wahum yarawnahu min gayri idraakin mu'miniintuna allah way arkayaan min gayri idraakin min gayri ixaada ayadoo aan aysan allah aysan koobayn allah way arkayaan laakiin ixaada ma ay ku samayn karaan allah subxaanahu wa tacaala walaa yashukuuna fii ru'yatihi ahlu sunuhuna ma ay ku shakinayaan inay maaratay allah ay arkayaan kamaa yaquulu rajulu sida maarata ninkuu odhanayo ra'aytu samaa samada ayaan arkay wa huwa saadiqun run ayuuna sheegay samada aragtida uu arkay lam yuxid basaruhu bikulli samaa qof hadduu yidhahdo samada ayaan arkaa waa runtii samada waa u arkaa laakiin ma ka dhalanaysaa samadaa uu arkay ixaado inuu ku sameeyey awalkeeda iyo akhirkeeda inuu eegay oo maaratay inshiisa ay soo koobtay kalla waa waxaanan jirin ayib walam yudrik basaruhu kulla albaxri lam yuxid basaruhu bikulli samaa walam yudrikha wakama yaqulu ra'aytu lbaxra wahuwa saadiqun waxaa la midataa sida maarata samada uu yidhi maarata waan arka oo kale sasoo aan ixaado ku samayn asagoo yidhi badi ayaan arkay wahuwa saadiqun run ayuuna ku sheegaya walam yudrik basaruhu kulla albaxri aragtidiisuna ixaado iyo koobitaankuma ay samayn karto badda maarata idil ahaanteeda walam yuxid bibasarihi ishiisana maarata ixaado kuma uu samayn karo inuu badi o dhan uu ku arko haakada fasarahu lculamaau fasarahu lculamaau in kunta tacqil haddii aad tahay mid dareen leh oo caqligiisu caqli nadiifa uu yahay oo caqligiisu maarata uu xaqa uu maarata xaqa uu xaqa uu gelayo sidaa ayay maarata ahlucilmigu aayadda ay ku fasireen allah subxaanahu watacaala in makhluuq uusan maarata ixaado uusan ku samayneyn aayaddu marka sidaa ahlu sunnuhu dee dhammaantood ay ku fasireen ma ay daliil looguma soo qaadan karo allah subxaanahu watacaala inaan la arkayn waxa weeyaan macnaha ay ka qaateen jahamiyadu waa macno baatilah oo allah iyo rasuulkiisu midnaba aysan ugu talagelin waana fahmna macnaha iyo maqsaha aayaddu ay leedahay inay tahay makhluuqu inaysan allah aysan ixaado aysan ku samayneyn markii aakhire maarata muminiintu ay arkayaanna aragtidoodu aragti ixaado ama ahan istidlaalka marka lanta ay usoo daliishadeen xagga maaragtay luqada ay yidhaahdeen lantu tufiidu labad nafya alabad ayay maarata tusinaysaa wuxuu leeyahay ibnu malik raximahullah fi kitaabihi alkafiyat ashaafiya waman ra'a annafya bilan mu'abada faqawlahu urdud wa khilaafahu ududa wuxuu leeyahay qofka nafyiga waman ra'a nafya nafyiga qofkii u arkay bilan mu'abada mid maarata abadi laga dhigay inuu yahay faqawlahu urdud qofkaa qowlkiisa raddi qowlkiisa mardud wey wacdud khilaafahu khilaafkiisana cusko yani khilaafkiisa ayaa wuxuu yahay qowlka muctamadka marka qoladaas uu radinaya ibnu malik raximahullah waxa weeyaan waa muctazilada sida haddaanu sheegnaba sharaxa wuxuu ku leeyahay sheikhu isagoo maaratay beytkaas sharxaya uma ashartu ilaa dacfi qawli man ra'a taabid annafyi bilan wahuwa zamakshariyu fi umudajihi waa ninka la yihahdo jaarullahi zamakshari almuctazili ee saaxib lkashaaf kitaab maaratay maaratay uu leeyahay oo leeyahay umudaj ayuu maarata masalada wuxuu ku cadeeyey in lantu ay faa'iideynayso maarata nafyi abadi ah waxaamiluhu calaa dalika arrintaana waxaa ku kallifay buu leeyahay zamakshari inuu yidhahdo lantu tufiidu labad annafy alabad inuu maarata arrinkaa yidhahdo waxaa ku xambaaray oo ku kallifay ana allaha tacaala laa yuraa allah inaan la arkayn wahuwa ictiqaadun baatilun waana ictiqaad baatila bisixati dalika can rasuuli illahi sala allahu alayh ali wasalam lianna waxa wey nabiga waxaa ka ansaxday arrinkaasu nabiga xaggiisa ayuu ka ansaxay acnii hubuuta aru'ya waxaan ujeedaa maaragtay ru'yada sugnaanteeda oo muminiinta maarata allah subxaana watacaala maalinka qiyaamaha ay arki doonaan iyo wixii ka dambeeyaba jacalana allahu min ahliha allahna hanaga mid dhigo kuwa maaratay muminiinta arko ru'yadaas allah kuwa arka oo maarata muminiinta ka mid ah oo ru'yadaas ay uxasisho wacaadana min cadami aliimaani biha allahna maaragtay halnaga magangeliyo kuwa inaanu noqon maarata kuwa iimaankaas maarata ruuyada inuu rumeeyo kuwa waaya ilaahay maarata hanaga nabadgeliyo marka qofka maarata odhanaya allah subxaanahu watacaala la arki maayo insha allahu tacaala hadduusan toobad keenin allah wuu iska xijaabi doonaa kuwa maarata allah iska xijaabay ayuu geli doonaa marka waxa weyaan waana waxa weyaan waana gaayat lkhidlaan qofka waxa weyaan nicmada soo marta waxaa ugu sarreeya allah subxaanahu watacaala wejigiisa inuu arko qaala albarbahariyu raximah llah ومن المسائل العلم ومن ال... قال الإمام البربهاري رحمه الله والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر له كفتان واللسان ومن المسائل العلمية مسائشة عقيدة وحكم الإيمان بالميزان ميزانك أول الرميه يوم القيامة ما ننت قيامها يوزن فيه الخير والشر ميزانك إساقا وما ننت قيامها الله وكين دونه وحا لقو ميزان دونا وحكست أو خير وقفك أسميستي وحكست أو شره وليمي له كفتان لبك فضود أيو ليا واللسان عرمنا ولياي ميزانك أدلة كسار ورتوا أدلة هذه ألو فربضا الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء وفقورنا ونضع موازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين الله سبحانه وتعالى وآياته وفق عبينا يا إن موازين القسط اللهم أردت أدتين دون مالك قيامها وقفنا وح الله لي وحو ليمد أنا لقد المنين هدي خير يتيد شرطة وارك دونا وإن كان من وإن كان مثقال حبة من خردل قفك وحا أولي ما لبهان نقوتو bahalka khardalka la yidhaahdo wax u dhigma waa wax bahal aada iyo aada u yar wey wuxuu leeyahy allah subxaana wataala watacaala wain kaana mithqaala xabatin min khardalin atayna biha waxa weeyaan waanu la imaanaynaa oo wuxuu ka heli doonaa maarata miisaanka wakafaa binaa xaasibiin annaka ayaana ku filan maarata kuwa wax xisaaba yacni qof axad wax xisaaba waxa ugu daqiiqsan oo aan waxba ka tegayn oo aysan waxba ka qarsoomeynin waa allah subxaana watacaala aayad kaleeta allah subxaana watacaala fi suurati almu'minuun wuxuu ku oranayaa faman taqulat mawaazinuhu faulaa'ika hum almuflixuun maalinka isagaa sida imaamku maarta uu taqriiriyey waxaa la keeni doonaa miisaan laba kafadood leh labada kafadood kafadna waxaa lagu ridi doonaa xasanaadka kafadna waxaa lagu ridayaa sayi-aadka marka allah subxaana watacaala wuxuu leeyahay qofkii maalintaas miisaanyaalkiisu ay cuslaadaan yacni miisaanu xasanaatihi mawaasiinu xasanaatihi qofkii ay cuslaato oo maarata sayi-aadkiisa ay ka cuslaato faulaa'ika hum almuflixuun kuwaas waa kuwa guulaystay waman khafat mawaazinuhu faulaa'ika aladiina khasiruu anfusahum waa kuwa naftooda khasaariyey fii jahannama khaaliduun jahaman dhexeeda ayayna ku waari doonaan nabigu sala allahu calayhi waalihi wasalam xadiid abu hurayra uu ka warinayo imaam albukhaari uu wariyey nabigu sala allahu calayhi waalihi wasalam wuxuu leeyahay annahu layaati arajulu alcadiimu asamiin nin weyn oo maarata aada iyo aada u cayilan ayaa imaanaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha laa yazinu cinda allahi janaaxa bacuuda allah agtisana aan maarata la ekaanayn janaaxa bacuuda garabka kaneecada yacni aada iyo aad buu khafiif u noqonaya wa qaala wuxuu yidhi iqra'uu in shi'tum falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasna aayadda akriya haddii aad doonaysaan arrintaas maarata xujadeeda iyo maaratay quwadeeda haddi aad rabtiin bal aayaddaas akriya nabigu xadiidka marka waa xadis imam albukhaari wariyey kadalika nabiga sala allahu alayhi waalihi wasalam xadiidka saxiixa ee imam albukhaari maarata kitaabkiisa kusoo gabagabeeyey saxiixu lbukhaariga nabigu maarata wuxuu yihi sala allahu alayh waalihi wasalam kalimatani xabibatan kalimatani khafifatani cala lisaan xabibatani ila araxman haqiilatani fi lmiisan subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim nabigu sala allahu alayh waalihi wasalam wuxuu yihi laba kelimo oo carabka ku fudud oo aada iyo aada maarata qofka marnaba aanan dhibayn wax dhibaataa uusan kaa kulmin marka uu leeyahay allahna subxaanahu watacaala uu jecel yahay miisaanka markii la saarana aada iyo aad maarata miisaanka u cuslaynaya labada kelima waxa wey subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim kadalika adilada kusoo arorta waxaa ka mid ah qisadii maaratay cabdullahi ibni mascuud radia allahu canhu isagoo maarata maalin maalmaha kamida geed ka goosanaya geedkan cadaga asagoo laan ka goosanaya ayaa maarata dabayr bidbidisay in wuxuu ahaa maarata khafiifa ah oo aada iyo aad maarata u jiryar ayuu ahaa oo lugihiisu ay yaryar yihiin marka saxaabada ayaa ku qoslay marka waxa nabigu ku yidhi maarata maxaad ugu qoslaysaan waxaan ugu qoslaysnaa waxaan ugu qoslaynaaba yidhahay maarata sida maarata u maja yaryar yahay oo u tabar yar yahay marka nebigu sala allahu calayh waali wasalam wuxuu yidhi waxaad ogaanaysiin inuu maaratay allah subxaanahu watacaala uu ka cus uu maarata uu ka cuslaan doono jabal uxud inuu ilahay agtiis maarata ka culus yahay oo aada iyo aada miisaankiisu maarata u cuslaan doono kadalika waxaa ka mid ah adilada kusoo aroortay xadiid lbitaaqa yani nabiga sala allahu alayhi waalihi wasalam xadiis saxiix waxaa kasoo arooray nabigu sala allahu alayhi waalihi wasalam nin maarata ummadda ka mid ah in maarata maalinka qiyaamaha la keeni doono oo maaratay intaas oo dunuuba oo aada iyo aada u fara badan ayuu maarata la imaanaya mar uu marka ya-si uu istaago uu yaaban yahay ayaa maarata waxaa lasoo bixin doonaa sijilli warqad maarata laa ilaha illa allah kalimatu tawxiid allah uga markhaati kacay waxdaaniyadii allah uu ka markhaati kacay ay ugu qoran tahay markaasuu maarata dhagaalsanaya wuxuu leeyahay yani wuu yaraysanaya wuxuu leeyahay kelimadan iyada ah oo warqadan yar ku qoran intaas oo diiwaanoo layga qoray oo maaragtay masaa'ib iyo maaragtay macaashi aan kula yimid maxay ka taraysaa markii miisaanka loo saarana waxa weeyaan kelimadii ayaa waxay ka raajix noqonaysaa maarata sijilaadkii faraha badnaa iyo dawaaweyntii faraha badnay marka miisaanku waxa weeyaan waxay ka mid tahay masaa-isha ahluxadiidku ay maarata sidaa u taqriiriyeen oo kutubta maarata caqiidada ama kutubta sunnada mid yar iyo mid weynba sidaa maarata u qoreen adiladeeduna maarata aada iyo aad ay waasic u tahay qala alimaam اlbubahariy raximah اllah wاliimaanu bicadaabi اlqabri bicadaabi اlqabri wamunkarin wanakiirin wa min almasaa'il اlcilmiya masaa-isha cilmiga waxaa ka mid ah aliimaanu rumayn bicadaabi اlqabri qabriga cadaabkiisa la rumeeyo yani in qabriga maarata laisku cadaabayo oo dadka maarata qaar ka mid ah qabriga in lagu cadaabayo xataa dadka maarata muslimiinta ah wamunkarin wamunkarin wanakiirin malg wabisu-aali munkarin wanakiirin waxyaalaha ay rumaynayaan dadka mu'miniinta ah oo laga raba inay rumeeyaan waxaa ka mid ah markii qofka maarata godka lagu rido oo ay maqlayaan maarata jaanqaadkii dadkii maaratay aasi ay uu sii maqlayo isla markiiba in maarata laba malag ay u imaan doonaan oo allah subxaana watacaala suuradooda iyo qaabkooda uu fahmayo annaku laakiin aanan garanayn ayagoo maarata su-aal ku bilaabaya marka masaa-isha cilmiga ama masaa-isha caqiidada waxaa ka mid ah in la rumeeyo qofku cadaab alqabri dadka qaarkood inay la kulmi doonaan guud ahaan gaalada iyo dadka maarata bacd alcusaat bacd cusaati almuslimiin in maarata ay qabriga lagu cadaabi doono iyo su-aasha munkar iyo nakiir oo qof kastaba sugaysa cadaabta cadaabulqabriga yani qur-aankana waxa weeyaan waa uu sugay axaadiituna waxa weyan axaadiis aada iyo aad u fara badan ayaa kusoo aroodhay allah subxaanahu watacaala fii suurati kaafir wuxuu oranayaa waxaaqa biali fircawna suu lcadaab annaaru yucraduuna calayha guduwa wacashiya waywma taquumu saacatu dkhuluu ala fircawna ashad alcadaab allah subxaanahu watacaala aayaddaa wuxuu ku cadaynayaa xumaanta ay la kulmayaan fircawn aalkiisii allah wuxuu leeyahay aalu fircawn waxa ay xaadeeyey oo dhan kastaba kaga yimid cadaabkii aada iyo aada u xumaa cadaabkii liitay annaaru yucraduuna calayha guduwan wacashiya naarta ayaa loo bandhigayaa subxii iyo galabtiiba wa yowma taquumu asaaca maalinka qiyaamuhu u dhacana yuqaalu lahum waxaa lo odhanaya udkhuluu aala fircawn ree fircawn aalkiisi fircawn aalkiisiiow udkhuluu udkhuluu gala aala fircawna ya aala fircawn ree fircawno waxaad gashaan ashadd alcadaab cadaab midka ugu adag oo maaragtay qof axad uu mutaysanayo maanta gala ayaddu marka waxay tusinaysaa laba cadaab cadaab dhaci doona maalinkii qiyaamuhu wixii ka dambeeya oo jahanamadii wey iyo cadaab ka horeeya oo galabtii iyo subxii loo bandhigayo waa cadaabu lqabri sida maarata mufasiriintu ay ku fasireen marka aayaddu waxay sugaysaa cadaabu lqabri in maaragtay lagula kulmi doono godka gudihiisa in lagula kulmayo kadalika adilada kusoo arortay waxaa kamid xadidka cabdullahi bni cabaas radia allahu canhu imaam muslim iyo bukhaari iyo keyrkoodba ay wariyeen nabiga ay ka wariyeen nebigu sala allahu alayhi waalihi wasalam wuxuu sheegay cabdullahi bni cabaas inuu maaragtay nebigu soo maray laba qabri faqaala inahumaa la yucadabaan wama yucadabaani fi kabiirin ama axaduhuma fakana laa yastatiru laa yastabri'u min albowl ama waama alaakharu fakana yamshi binnamiima nebigu sala allahu alayh waalihi wasalam magaalada madiina ayuu wuxuu kusoo maray laba qabri oo la cadaabayo oo allah ayaa maarata ogeysiiye labadaa qabri in maaratay cadaab ay ku jiraan waa qaybiyaadkii nebiga la ogeysiyey ay kamid ayay ka mid tahay qisadani markaa nebigu sala allahu alayh wali wasalam wuu sheegay sababtii loo cadaabay midkood wuxuu yii marka wuxuu yii labadaa nin ama labadaa qof waxa weeyaan looma cadaabin wax weyn yacni wax weyn waa loo cadaabay kabiiro waa ay la yimaadeen oo qofku wuxuu cadaabta ku mudanaya waa kabiira min alkabaa'ir laakiin wuxuu ka wadaa nebigu sala allahu alayh waalih wasalam shayga ashyaada lagu cadaabay oo cadaabta ay ku muteen ashyaa dhib ku haya maaha inay iska dhaafaan waa ashyaa ay iska dhaafi kareen midkood waxaa maaragtay wuxuu ahaa bu yihi nebigu sala allahu alayhi waalihi wasalam inuusan kaadida iska hubsan markii uu kaadiyo yacni najaasa yuusan iska ilaalin jirin qofkan hadduusan najaasa isu iska ilaalin oo kaadida iyo wixii lamida qofka uusan iska ilaalin cibaadadiisu waxay noqonaysaa qof aan weligiis cibaadaysan ayuu noqonaya marka qofku waxa weeyaan waa inuu iska ilaaliyo kaadida iyo wixii lamid ah leanna kaadida waxa weeyaan la iska ilaalin waa waxyaalaha sababta u ah qofku inuu maarata cadaab ulqabri uu la kulmay sida labadaa qof ku dhacda oo kaleeto kan kaletana nebigu wuxuu ku sheegay sala allahu calayhi waalihi wasalam dadka inuu iskaga dabqaadi jiray oo ummadda isku gedin jiray qofkan buu war ka qaadaya qof kale uu sheegaya wahaakada calaa wajhi ifsaad ama qofku maarata dadka maarata inuu maarata war iskaga qaado asagoo maarata heshiis iyo nabadgelyo ka dhex wada taa waxa weye xadiidku ma kuseeyo marka xadiidku markaa sida aayaddii horeeto ayuu wuxuu taqriirinayaa in cadaabu lqabri uu saabit yahay nabiguna sala allahu calayhi waalihi wasalam ayi salaa oo maarata uu tukanayo waxa weeyaan allah wuxuu ka magangelayay cadaabu lqabri waxyaalaha uu ka magangala waxaa kamid ah cadaabu lqabri inuusan allah subxaanahu watacala uu ka nabadgeliyo marka qofka muslimka waa inuu iska ilaaliyo asbaabta keenaysa cadaabu lqabri sida in qofku maaragtay najaasada usan jirkiisa iyo dharkiisa iyo makaankiisa usan ka ilaalin sida dadka maaragtay inuu iskaga dabqaado oo maarata uu noqdo qof mufsid ah leanna waxa weye ummadda muslimiinta laisku fasaadiyo waxa weeyaan waxaa ka ratimaya qofku inuu maarata cadaabu lqabri inuu maarata ku mutaysto qaala alimaam bulbahariyu raximah llah waliimaanu bixawdi rasuuli اllahi sala allahu alayhi walihi wasalam ولكل نبي حوض إلا صالح النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن حوضه ضرع ناقته ومن المسائل العلمية مسائش عقيدة وحكمدة الإيمان رمين بحوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي حوض كيس نبي دركي صلى الله ولكل نبي نبي كسانا وحو لي حوض حوض يلي درع يلي ilaa saalixun nabiyullaahi saalix mooye annabiyu ee nabigaha sala allahu alayh waalih wasalam fa ina xawdahu nabiyullaahi saalix xawdkiisu darcu naaqatihi hashii maaragtay naaqatu saalix hashaas canadeeda hal cana badan ahayd ayaa iyada isaga waxay u ahayd nabiyullaahi saalix waxay u ahayd buu leeyahay imaamku hashaas canadeeda ayaa waxay u ahayd xawd ama ambiyada kaleeto oo nabigeena uu ka mid yahay mid kastaba xawd ayuu leeyahay ummadiisu ay ka cabi doonto maalinkii qiyaamaha qofkii marka nebiga sala allahu alayh waali wasalam xawdkiisa marka cabana mar dambe tahraad qaban maayo marka asalkan ama masaladan waa masaladii maarata sagaal iyo tobnaad wuxuuna shiiku ku taqriirinaya raximahullah rumaynta inay maarata in la rumeeyo inay waajib tahay xawdka nebiga sala allahu alayh waali wasalam leanna waxa weye xawdka nebiga axaadiis saxiixa ah oo aad iyo aad u fara badan ayaa kusoo aroortay nebiguna wuxuu sheegay axaadiida maarata saxiixa kusoo aroortay isagoo maarata xawdka maalinka qiyaamaha uu taagan yahay oo ummadiisu maaratay fawjan bacda fawjin ay imaanayso in maarata ay marka dambe imaanayaan dad ummadiisi ka mid ah oo markii ay kusoo dhow yihiin xawdka ayagoo haraadku aad iyo aad haraad aad iyo aad u badan uu ka muuqdo daata shimaal dhinaca maarata bidixdaa laga wareejinay laga dadbayo oo xagga ayaa naarta loo dadbayo oo nebigu markaa uu dhihi doono sala allahu calayhi waalihi wasalam allahuma ummatii ummatii allahuma asxaabi asxaabi sidaasi lamida maarata nebigu uu dhihi doono isla markaa waxa wey markii nebigu hadalkaa yidhaahdo ma waxa allah uu leeyahay nebi maxamed baa yidhi maarata asxaabi asxaabi keliyaha loo soo celiy maa laleeyahay ma la oranayo allah nebigu waxa wey jawaab rasmi ah ayuu maarata siinaya leanna waxa wey nebigu qeyb mutlaqa muusan ogeyn nebigu waxa dadkan calaamadii calaamadii ummadiisa waa uu ka arkay laakiin gadaalkiisa waxay keeneen warka muusan hayn nebigu sala allahu alayh waali wasalam allah marka wuxuu u waramay ummadda iyaga ah oo maarata laga dadbay ama laga weeciyey xawdka nebiga in nebiga diinkiisa ay bedeleen marka markii arrintaa loo sheegana nebigu wuxuu leeyahay suxqan lahum suxqan lahum naarta allaha ku fogeeyo naarta allaha ku fogeeyo sida ayuu dhihi doonaa ama shiiku marka uu leeyahay nebi kasta xawd ayuu leeyahay ilaa nabiyullahi saalix mooye nebi kasta inuu xawd leeyahay xadiidka kusoo rara waa xadiid saxiixa samura ayaana ka wariya nabiga sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ina likuli nabiyin xawda nebi kasta xawd ayuu leeyahay dar ayuu leeyahay wa inahum yatabaahuuna ayahum akharu ayahum akharu waarida waxay ambiyadu iskugu faanayaan maalinka qiyaamaha midka maarata darkiisu dad badan maarata ay maarata usoo arooreen ay ka cabeen yani sida loo kala dad badan yahay ayaa la iskugu faanaya ambiyadu ay iskugu faanayaan xadiidka marka waxa weeye waa xadiid saxiixa weeye imam الbخarي wuxuu ku wariyey kitaabkiisa taarikha taarikh اkabيr imam tirmidina waxa weya kitaabkiisa maarata jaamic tirmidi ayuu ku wariyey ibn abi casim fi kitaabihi الsuna ayuu ku wariyey aلطabrani fi mucjamih اkabيr alimam maxamed naasir diin albanina wuxuu kuri fi kitaabi silsilati saxiixa ayuu ku warinaya marka xadiidkaas waa xadiis caama wey yani nabigu wuxuu yihi sal allahu alayh ali wasalam ina likuli nabiyin xawda ayi nebi kasoo bilow nabiyullaahi aadam ilaa nabiyullaahi muxamed laga soo gaaro ayaa xadiidku caam u ku yahay ama takhsiiska uu maaragtay imaamka usoo khasisa uu leeyahay nabiyullahi saalix uu kasoo reebo uu yihi nabiyullahi saalix xawdkiisu waa darcu naaqatihi xadiidka ku soo rara waa xadiis mawduuca wey kadib ah marka shiikuna wuxuu haysta maarata xadiis saxiixa inuu yahay marka waxa weeyaan wuxuu soo gelayaa nabiyullahi saalix cumuumkaas nabigu uu sheegay sala allahu calayhi waali wasalam ayuu soo gelaya qala alimaam lbarbahari raximah llah walimaanu bishafaacati rasuuli illahi sala allahu alayhi waalihi wasalam lilmudnibiina alkhati'iina fi ywmi alqiyaama wacala asiraati wayukhrijhm min jawfi jahannam wma min nabiyin ila lahu shafaaca wakadalika asidiiquuna wاshuhadaء wاlصaalixuun wlilahi bacda dalika tafadul kahiiru fi man yashaau wاlkhuruuji min annaari bacda ma اxtaraquu wasaaruu faxma alimaam barbahari raximah llah wuxuu oranaya wa min almasaa'il alcilmiya masaaisha caqiidada waxaa ka mid ah alimaanu bishafaacati rasuuli اllahi sal اllahu alayh walih wasalam rumaynta la rumaynaya nebiga ergeynta uu ergeynayo oo muminiinta mudnibiinta uu ka ergeynayo bishafaacati rasuulilahi rasuulka ergeyntiisa lilmudnibiina kuwii dambaabay uu ergeynayo alkhaati'iina ee gafay oo cisyaanka ku dhacay fii yowmi alqiyaamati maalinka qiyaamaha wa cala asiraadi wadada dhexeeda wadada dusheeda ayaa rasuulku ku ergeynaya maalinka qiyaamaha wayakruju wa yukhrijuhum allahna wuxuu kasoo saarayaa min jawfi jahannama jahanamo maaragtay caloosheeda ayuu maaragtay allah uu ka soo saarayaa wamaa min nabiyin ma u jira nebi ilaa lahu shafaaca ergeyn ayuu leeyahay allah uu ka ergeynayo wakadalika sidiiquuna sidiiqiinta ayaa la mida maaragtay sida maaragtay ambiyadu ay u ergeeyaan oo kaleeto ayaa dadka sidiiqiinta oo abubakar uu ka mid yahay ay u ergeynayaan washuhadaau shuhadaduna ayaguna waa ay shafeecayaan waalsaalixuuna saalixiintuna waa ay shafeecayaan walilaahi bacda dalik allahna marka intaasu mid kastaba uu shafeeco intaas aanu soo sheegno qolo kasta markay shafeecdo xuduuddii allah ugu talagalay walilaahi bacda dalika allah markaa wuxuu leeyahay intaa ka dambow tafadulun tafadul kasiirun ee badan waxyaalaha isagu ku tafadulay oo cid kaleeto usan aysan sabab u noqon ayuu allah subxaanahu watacaala uu leeyahay fii man yashaau cidda uu doono uu u tafadulo dad kaleetoo fara badan oo ambiyada iyo malaa'igta iyo shuhadada iyo saalixiinta iyo sidiiqiintu midkoodna uusan u shafeecin ayaa allah subxaanahu watacaala bifadli illahi waraxmatihi calayhim oo maaratay uu naarta u kaga soo saaraya waalkhuruuji bixitaan ayay ruma ayay rumaysan ayaa maarata la rumaynayaa min annaari naarta laga soo bixinayo bacda ma xtaraquu markii maarata ay gubteen ka dambow wa saaruu faxma ay noqdeen dhuxul madoobaatay asalkan ama masaladan waa mas'ala muhima waa masalatu shafaaca shafaacatu rasuuli lahi sala allahu alayh wali wasalam lilmudnibiina alkhaati'iin nebiga marka shafaacadiisu aqsaam fara badan ayay u qaybsamaysaa ilaa sideed qaybood ayay shafaacadda maarata qaybaheeda ay gaarsiiyeen culimadu culamada ahlilxadiid marka qolada marka diidan shafaacada oo shiiku uu radinayo waxa weye waa nimanka la yidhaha muctazilada almuctazila shafaacada qaybaheeda oo dhan waay diidayaan markii hal qayb laga reebo hal qayb unbay ogol yihiin qaybtaas oo ah dadka muuminiinta oo allah subxaanahu watacaala jannada uu geeyey darajadii ay markaa mudnaayeen markay gaarhaan baa nebigu markaa wuxuu shafeecayaa darajo aysan maarata gaarsiisanayn in nebigu markaa u shafeeco in la dallacsiiyo oo darajo sare maarata la gaarsiiyo bishafaacati nabiy sala allahu alayh waali wasalam taa kaliya bay ogolaadaan amaa shafaacada toddobada qaybood oo kaleeto waa inkiraan marka sideedda qayboodba ahlu sunnuhu sida nebigu u sugay oo nebiga maaragtay axaadiis ay kaga soo aroortay ayay u sugayaan in maaragtay nebigu sal allahu calayhi waali wasalam shafaaco aada iyo aad u weyn oo shafaacatlcudma ay ugu horeyso inuu nebigu leeyahay sala allahu calayhi waali wasalam oo ay ka mid tahay xataa ninkii gaalkaa ee adeerkiisaha laohan jiray abu aalib nebiga shafaacadiisu way gaaraysaa gaaritaanka ay maarata shafaacadiisu gaaraysana ma ahan miduu maarata naarta kaga badbaadayo ee naarta ayaa waxay kusoo ururaysaa fi akhmasi qadamay labadiisa rays magaadho ayaa waxaa laga saaraya laba dhuxulood halka ayaa maarata maskaxda ayaa waxaa kasoo boodaya madax ayaa maskaxdii kasoo bood الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين قال المصنف رحمه الله ومن المسائل العلمية الإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمذن- للمذنبين الخاطئين يوم القيامة وعلى الصراط ويخرجهم من جوف جهنم وما من نبي إلا له شفاعة وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون ولله بعد ذلك تفضل كثير فمن- في من يشاء والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما waxaan kusoo jirnay ee masaa-ishii uu tirinayay imaamku raximahullah oo ah masaa-isha caqiidada ka masaladan ayaan dib ugu soo noqday oo ah aliimaanu bishafaacati rasuuli illahi sala allahu calayhi waalihi wasalam in la rumeeyo shafaacada nebiga ama ergeda nebigu uu ergeynayo lilmudnibiina alkhaati'iin dadka dembaabay ee khata iyo gebka iyo cisyaanka ku dhacay fii yowmi alqiyaamati maalinka qiyaamaha dhexdeeda shafaacada marka anwaacdeeda sidaan hore u sheegnaba ee marka culammadu ay qaybinayaan sideed qaybood ayay u qaybiyaan shiikhuna asalkan wuxuu ku radinayaa ama masaladan wuxuu ku radinayaa nimanka la yidhaahdo alkhawaarij waalmuctazila oo shafaacada diidaya gaar ahaan shafaacada ee nebiga iyo ambiyada kaleetaba ay shafeecayaan iyo awliyada guud ahaan oo ah liahli kabaa'ir shafaacada marka sideedda qaybood oo culummadu ay u qaybiyaan oo dhammaantoodna adiladu ay sugayso hal mid unbay maaragtay ay ka sugaan muctasiladu taa oo ah dadka muslimiinta oo jannada allah subxaanahu wa tacaala uu geliyey meeshii darajadii ay mudnaayeen darajo ka sarraysa in nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam uu shafeeco in la gaarsiiyo taa waa sugayaan laakiin toddobada qaybood oo kaleeto waa nafyinayaan wa cala asiraadi waddada ayaa nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam uu ku shafeecayaa oo waddada markii la marayo siraadku sida noo imaan doono iyo tilmaantiisa waan arki doonaa insha allahu tacaala nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam iyo ambiyada kaleetaba markii waddada la gudbayo waxa weeye shafaacadoodu inay noqoto allahuma sallim sallim ducada ayay maaragtay la taagan yihiin ambiyada dhammaantood nebigeenna inuu ka mid yahay sala allahu calayhi waalihi wasalam wayukrijuhum wuxuu ka soo saarayaa min jawfi jahannam yacni nebigu shafaacadiisa ayuu wuxuu dadka kaga soo saarayaa jahanamo jawfkeeda ama caloosheeda bartamaheeda dadkii galay oo dembi ay la yimaadeen ku mutaystay ayaa nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam wuxuu kaga soo saarayaa sida axaadiista saxiixada ay kusoo aroortay shafaacadiisa allah subxaanahu wa tacaala uu ka aqbalayo wamaa min nebiyin mana uu jiro nebi ilaa lahu shafaaca nebi ambiyada allay ka mid yihin ma uu jiro ilaa waxa weeye shafaaco iyo ergeyn ayuu leeyahay ummaddiisa uu ergeynayo oo allahna ergadooda uu aqbalayo wakadalika asidiiquuna sidiiqiintuna waa la mid ee uu ka mid yahay abubakr sidiiq radia allahu canh washuhadaau shuhadaduna ayaguna waxay leeyihiin shafaaca waalsaalixuuna saalixiintu guud ahaan waxay leeyihiin shafaaco iyo ergeyn allah subxaanahu wa tacaala dadka maaragtay ay u ergeynayaan walilaahi bacda dalika tafadulun kaiirun cid allaaliyo ciddii shafeeci lahayd ras- rususha ka soo bilow sidiiqiinta shuhadada saalixiinta wax allaaliya wixii makhluuq ah oo shafeeci lahaa markay shafeecaan ee allah shafaacadooda uu aqbalo kabacdi allah wuxuu leeyahay tafadulun kaiirun tafadul aada iyo aad u badan yani cid mu- dad badan oo mu'miniin ah oo wax u shafeeca aysan jirin oo allah subxaanahu wa tacaala uu asagu maaragtay tafadulkiisa iyo ixsaankiisa uu naarta maarata ama uu kaga soo saarayo ama marka hortaba uu kaga badbaadinayo ayaa aada iyo aada u badan wاlkhuruuji walilaahi waxaa usugnaaday allah bada bacda dalika ay bacda tilka ashafaaca shafaacadaas rususha iyo sidiiqiinta iyo shuhadada iyo saalixiintu ay shafeeceen ka bacdi waxaa usugnaaday tafadulun tafadul iyo ixsaan kahiirun ee badan fii man yashaau cidda uu doono nusakta qaarkoodna waxay qabtaa calaa man yashaau cidduu doono uu ixsaan falayo wاlkhuruuji kasoo saaritaan min annaari naarta laga soo saaro bacda ma اxtaraquu marka ay gubtaan oo naartu ay gubto ka bacdi wa saaruu faxma ay noqdaan dhuxul madoobaatay yacni sida naartu maarta ay u cunayso ay baaba'aan ayaa allah subxaanahu wa tacaala ama shafaacada ambiyada iyo sidiiqiinta iyo shuhadada iyo saalixiintu kaga soo saarayaa ama fadligiisa iyo ixsaankiisa ayuu kaga soo saarayaa marka lasoo saarana yacni nahriga maaragtay ilaahay subxaanahu watacaala ugu talagala dadka inuu kusoo nooleeyo ayaa maaragtay ayay soo marayaan markaa kabacdi ayay waxay usoo dhalanayaan sida nabaadku marka roobku ku do-o ay usoo dhashaan shafaacada sidaan sheegnay yacni sideeddaa qaybood ayay culummada u qaybiyeen hal qayb bayna ka sugeen nimanka la yidhaha muctasilada ama dadka shafaacadu aragtida ay ka qabaan shafaacada dadku aragtida ay ka qabaan guud ahaan culummadu waxay u qaybiyaan saddex qaybood mushrikiinta iyo nasaarada iyo mubtadicada hullaada ah waxay ayagu maaragtay ka aaminsan yihiin wuxuu leeyahay ibnu abilcizi raximah llah uma ina annaasa fi shafaacati cala alaaati aqwaalin dadku shafaacada saddex qowl ayay ku kala tageen فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم مشhriكiinta iyo نaصاaرada iyo مبتadعada غuلاada oo مaشhaaيkhdooda iyo غayrkoodba ku xadgudbay oo darajo aysan mudnayn gaarsiiyey yجcaluuna شhaفاacaةa maن يucadimuunahu عinda الlahi kaالشhaفاacaةi المaعruفaةi في الdunya cid allaaliya cidda ay weyneynayaan waxay maaragtay شhaفاacadooda waxay ka dhigayaan ilahay agtiisa maarata ay ka shafeecayaan ka shafaacati almacruufati fi dunya shafaacada waxay ka dhigayaan adduunyada maarata la iska shafeeca oo kaleeto sida qofku wax allaaliya wuxuu awoodo oo uga shafeeci karo ayay midda aakhirana la mid tahay ayay odhanayaan mubtadicada iyo nasaarada iyo mushrikiintu oo waxay leeyihiin sida mashaaiikhdooda oo kaleeto annaga waxay leeyihin waxaan leenahay mashaa'ik aan isku hadlayna aakhira markii la tago shafaacadeennuna waa mad waa waxa weeyaan waxa weeyaan waa mid maarata la domaano qaaday oo annaku wax walwal ah kama qabno ciddii aan dariiqo ku jirin ama aan mashaa'ikh lahayn ayaa maaragtay shafaaca xum ay haysataa laakiin annaku dad aan isku hadlayna ayaan leenahay taasuna waxa weeye madhabkaas sida culimmadu aysan isku khilaafsanayn waa madhabu almushrikiin waannasaara waalmubtadicati algullaah qowlka labaad waxa weeyaan almuctazilatu waalkhawaarij ankaruu shafaacata nabiyina sala allahu alayhi waalih wasalam wagayrihi fi ahli lkabaa'ir qolada labaad waxa weeye waa qoloda la yidhaahdo almuctazila waalkhawaarij nebiga shafaacadiisa sala allahu alayhi waalih wasalam iyo kayrkiiba ahlulkabaa'irka yacni waa dadka maarata dunuubta waaweyn la yimid oo iyagoo maarata aan ka toobad keenin sidaa ku dhintay waa inkiran shafaacada noocaas oo waxay yidhahen qofku marba haddii dembi kabiira uu la yimaado sida zinada iyo maaragtay maaragtay dahaarada oo aan lagu dadaalin oo kaadida iyo wixii lamida maaragtay aan laga dahaaro qaadan qatliga oo kaleeto dadka maaragtay xoolahooda oo baadil lagu cuno waxyaalaha kabaa'irta qofku markuu la yimaado haddii uusan ka toobad keenin muctasiladu sidaan sheegnaba waxay leeyihiin manzila bayna almansilatayn qofkaas muslimna maahan oo maaragtay muslim weeyaan la dhihi maayo mu'min weeyaan la dhihi maayo gaal weeyaan la dhihi maayo waxay leeyihin waa manzila bayna almansilatayn laakiin waxay rumaysan yihiin oo caqaa'iddooda ka mid ah qofkaasi hadduu sidaa ku dhinto mukhallad fi naar inuu yahay mukhallad fi naar inuu noqonayo qofka isaga ah ama khawaarijtu ayagu hor iyo horaanba waxay leeyihiin qofku marba haddii intuu kabiiro la yimaado kabiirada uusan ka toobadkeenin oo ku dhinto waa gaal adduun iyo aakhiraba adduunka intuu joogana waxa weeye waa gaal baa la odhanayaa oo kabiirada uu la yimid ayuu islaamka uga baxaya hadduu dhintana waa mukhallad fi naar marka waxay leeyihiin sidaa darteed maadaama asalka baatilka ay soo qarireen qofku markuu kabiira ula yimaado suurtagal ma ahan nebigeena iyo ambiyada kaleeto iyo keyrkood midna inuu u shafeeco waxaan suurtagal ahayn wuu yidhahay marka waxa weye shafacada sidaasay ku inkireen marka waa qolada labaad wey oo dadka ahluqiblada ka mid ah qowlka saddexaad waxa weye waa qowl ahli sunnati waljamaca fayuqiruuna bishafaacati nabiyina sala allahu alayhi waali wasalam waxay markaa qirayaan shafaacada nebigeenna iyo keyrkiiba fi ahli lkabaa'iri wa shafaacati gayrihi lakin laa yashfacu axadun ha qireen muxadisiintu ama ahlu sunna waljamaca shafaacada nebiga iyo ambiyada kaleeto iyo maarta sidiiqiinta iyo shuhadada iyo saalixiinta guud ahaan shafaacadooda ha qireen laakiin shafaaca mudlaqa miya la shafaaca mudlaqa maahan laakin laa yashfacu axadun qofna ma shafeecayo xataa xataa ya'dana allahu lahu wayaxuda lahu xadda ilaa ilaahay subxaanahu watacaala uu kaga idno qofka maarata shaafica ah ama nebigeenna ha noqdo ama ambiyada kaleeta ha noqdo ama awliyada kaleeta ha noqdo ilaa allah uu kaga idno uu leeyahay maarata shafeec isla markaa marka shafaacada loo idnana xuduud mucayana ama dad mucayaniin oo allah uu garanayo cadadkooda iyo asmaadooda ayaa loo xadidaya ee ma jirta maarata shafaaca mudlaqa laa maarata nebigeenna walaa keyrkiis oo la odhanayo maarata si allaale sidaa rabta u shafeec ma ay jiraysa taas xuduud mucayana ayaa qof kasta uu maarata ku shafeeci doonaa oo nabigeena ugu horey sala allahu alayh waali wasalam kama fi lxadiidi asaxiix sida xadiidka saxiixa kusoo arortay xadiid shafaaca inahum yainahum yaatuuna aadam dadku khalaa'iqdu waxay imaan doonaan nabiyullaahi aadam uma nuuxan uma ibraahiima uma muusa uma ciisa ambiyadaas ayaa loo imaan doonaa mid kastaa waxa weeyaan waa uu cudur daaranaya oo maqaamkan inuusan maqaamkiisa ahayn ayuu maarata caddayn doonaa fayaqulu lahum ciisa idhabuu ilaa muxamed markii dowladu ay soo gaarto ama maarata wareegu uu soo gaaro nabiyullaahi ciise ayaa nebigeena maarata ku xigay wuxuu leeyahay muxamed aada fa inahu cabdun gafara allahu lahu ma taqadama min dembih wama ta'ahar waa addoon allah dunuubtiisa hore dunuubtiisa dambeeta uu dhaafay faya'tuunii nebigu markaa wuxuu leeyahy waa ii imaanayaan faadhabu waan baxayaa faidaa ra'aytu rabbii rabbigii khaaliqii abuuray markaan arko kharartu lahu saajida waan hoobanaya aan u sujuudaya allah subxaanahu watacaala faaxmadu rabbii bimaxaamida yaftaxuhaa calay rabbigay maalinkaa waxaan maaragtay ku mahadinayaa maxaamid uu maalinka allah uu ii furayo laa uxsinuha alaan hadda aanan maarata hagaajin karayn yacni ila alfaad xamdi ah ayaa allah subxaanahu watacaala maalinkaas u furaya oo nebigu intuu adduunyada joogo usan garanayn weliba hadalkaa wuxuu tusinayaa dad fara badani waa inay ku baraarugaan dadka odhanaya maaragtay nebigu wax allaale iyo wixii cilmigiisa ahaa allah wuu baray taas waa kadib iyo zuur cala allahi wa calaa rasuulihi wax allaale iyo ilaahay cilmigiisii cid u baray ma uu jiro cilmiga allah qaybo ka mid ah weliba aad iyo aad u kooban ayaa nebiga iyo ambiyada kaletaba la baray cilmi mudlaqa oo maarata cilmigii allah ayaa la siiyey qofkii yidhahda nebiga macnaheedu waxa weeyaan qofkaas allah ayuu shariig usugayaa oo wuxuu leeyahay tilmaan allah iska lahaa ayaa nabiyullaahi maxamed loo wadaagaa taana nusuusta tusinaysa waxaa ka mid a xadiidkan nebigu maalinka uu xadiidkan uu ka khabrayay waa intuu adduunyada uu joogo duleedkeeda wuxuu yidhi maarata maalinkaas allah maxaamid buu ii furayaa maanta aanan hagaajinayn yacni maanta aanan garanayn anugu laakiin maalinkaas allahu ii bari doono fayaquulu ay muxamed allah markaa markii nebigu sidaa usujuudo oo in badan allah uu ammaano nebigu sujuuddaas uu ku ammaano ayaa allah wuxuu odhanayaa ay muxamed ya muxamed muxamedow irfac ra'sak madaxaaga kor u soo qaad waqul yusmac dheh maanta waxaa rabtid maarata waa la maqlayaa qowlkaage washfac tushafac ergee ergedeeda maanta waa la aqbalayaae faaqulu rabbii ummatii rabbiga ummadayda ayaan maanta ku weydiistay fayuxaddu lii xadda xad baa markaa laga xadaynaya yani ummaddii oo dhan ummadiisa oo dhan nebiga laga yeeli maayo dad badan oo uu garanayo ummadiisa inay tahay ayaa laga diidaya nebiga sala allahu alayh waali wasalam xataa markii maarata xawdkiisa cinda xawdii ayaa ummado fara badan oo ummadiisa ka mid a ayaa nebigu maarata markay kusoo dhow yihiin dib looga weecina daata shimaal looga weecin doonaa oo markaa la odhan doonaa ma ogid gadaalkaaga waxay keeneen nebiguna markaa uu habaari doonaa uu odhan doonaa sufqan lahum sufqan lahum fa udkhiluhum ljanna jannada ayaa markaa gelinaya yani bishafaacat yani shafaacadiisa allah subxaanahu watacaala uu maaragtay ummadda uga shafeecayo ayuu ayuu maarata nebigu maarata markaa dadka jannada ayku maarata ku gelinayaa oo waxay jannada ku mutaysanayaan waa ergeynta nebigu uu ka ergey sala allahu alayhi waali wasalam marka shafaacada marka sida muuqata waa in loo idno qofka shaafica ah midka mashfuuca ah oo loo shafeecayana kaana allah subxaanahu watacaala waa inuu ka raalli noqdaa qof allah uusan ka raalli noqon waxa weeyaan nebiga iyo keyrkiis midna u shafeeci maayo shafaacadana waxaa aasal u ah aliimaan qofku waa inuu mu'min yahay hadduusan qofku mu'min ahayn waxa weeyaan nebiga iyo ambiyada kaleto qof xaawilaya marka hore maba jiraba ina allaha laa ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru ma duuna dalika liman yashaa yacni waxa weye allah subxaanahu watacaala cidda u dembi dhaafaya waa dadka muslimiinta qofku waa inuu marka horeta mu'min yahay weliba markuu mu'min noqdo taxta almashiica ayaa qofku markaa uu ku xiran yahay haddii qofku uu iimaanka uu ku dhinto waa taxta almashiica oo waxa hadduu dunuub uu ku dhaco waxaad halis u tahay dunuubtaas allah inuusan kaa cafin oo naarta aad geshid ilaahay subxaanahu watacala inuu kaa cafiyo naarta uu maarata kaa badbaadiyana waa suurtagal laakiin qofku waxa weye hadduu dunuub uu ku dhinto waa taxta mashii'at illah calaa khatar ayuu maarata ku sugan yahay uma anطaliquu faasjudu fayuxaddu lii xadda mar labaad ayaan maarata nebigu waaa wuxuu yidhi maarata aan baxayaa waan sujuudayaa waxaa la ii xadaynayaa xad labaad dakaraha talaata maraatin marka sida muuqata shafaacadu marka waxa dadku sidaas ay u kala qaybsan yihiin dad ku xadgudbay sida mushrikiinta iyo nasaarada iyo qulaatu lmubtadica oo yidhi maarata shafaacada adduunyada iyo shafaacada aakhiradu waa isku mid wax u dhexeeya ma leh waana waana macruuf maaratay mujtamaceennuna maarata aad iyo aad bay u aaminsan yihin in la yidhaahdo oo xataa maarata karaamaat alawliya lagu soo daro sida kutubta qaarkeed oo la yidhaahdo maarata sheekh cabdulqaadir jiilaani oo kaleeto raximahullah ayaa maaragtay nin gaal ah u shafeecay taas waxa weeyaan waa kadib cala allahi warasuulihi waa iftiraar rasmi ah leanna waxa weeyaan awalan sheekh cabdulqaadir inuu shafeecayo in kaleta man akhbarana yaa noo sheegay laa axad yacrifu qof garanaya ma uu jiro inuu shafeeci doon inuusan shafeecayn uma haddii xataa maarata fardi aanu samayno oo aan dhahno maarata waa uu shafeecayaa calaa yaqiinin waxa ah inuusan gaal u shafeecayn lanna waxa weeyaan iska dhaf cabdulqaadir laa nabiyullaahi moxamed walaa ambiyada kaleta walaa ululcazmi qof u shafeecaya maarata gaalma u jiro binusuusi lqur'aan gaalada waxa weye shafaacadu waa ay ka xiran tahay ninkii marka aamina in awliyada ama ambiyadu ay u shafeecayaan maarata gaalo ninkaas waxa weeyaan waa nin kaafir ah wey nin muslim ah ma ahan leanna waxa weya nusuusta qur'aanka iyo axaadiista mutawaatirada ayuu qofkaasu beeninayaa qofku marka waa inuu aamino marka u horaysaba hor iyo horaan dadka loo shafeecaya inay yihiin dadka mu'miniinta ah weliba waxa weeye shafaacadaasuna waxay ku xiran tahay in la aqbalo oo maarata axadka maarata shafeecaya ama rasuul ha noqdo ama sidiqiinta ha noqdo ama awliyada kaleeta ha noqdo in allah subxaanahu watacaala u idno lakin shafaaca mudlaqa aysan jirin marnaba leanna nebigu sala allahu alayh wali wasalam oo ah khayru rusul ayaa xuduud mucayana ku shafeecaya marka waxa weye qof aan la ogeyn marka meesha uu ku dambayn doono in la yidhaahdo waa shafeecaya waa arrin khatara wey weliba min bacdi alxamaaqa waxa ah inuu yidhahdo anaa la ii shafeecaya waxa aniga waxbaa iisii yaallaba waxa weye waa arrin maarata qofkaas wuxuusan fahmin faham saxiixa kitaabka iyo sunnada iyo maqsadkii allah subxaanahu watacaala uu ka lahaa qofkaasuma uusan fahmin marka qofkuna intuu adduunyada joogo inuu naftiisa muraajaceeyo oo uu ku talagalo hadal allaale iyo hadalka uu leeyahay iyo ficil allaale iyo ficilkuu samaynayo maalin aan fogeyn allah subxaanaه watacala inuu kula xisaabtami doono qaala اlmuصنifu raximah اllah wاliimaanu bالsiraaط calى jahanam yaakhud الsiraaط man shaء allah wayajuzu man shaء allah wayasqط fi jahanam man shaء allah walahm anwar calى qadri iimaanihim وmin اluصuل اlcilmiya وmin almasaئil اlcilmiya masaaئisha caqiidada waxaa ka mida aliimaanu bsiraad siraadka oo la rumeeyo calaa jahanam jahanamo dusheeda yacni siraadka ama jisriga saaran jahanamo dusheeda oo dadka oo dhan ay marayaan oo dad badanna ay ku dhici doonaan dad badanna allah uu ka badbaadin doono in la rumeeyo waxay ka mid tahay masaa-isha caqiidada cinda ahli اlxadiid yaakudu siraadu siraadku wuxuu qabanayaa man shaء allahu qofkii allah uu doono inuu qabto qofka u qabtana waxa wey qofkaas waa qof arrintiisu maarata khatar ay noqonayso oo naarta ayuu gelaya qofkaas wayajuzu man shaa allah allah subxaanahu watacaala wayaakudu wuu qaban yaakudu wuu qabanaya asiraadu man shaa allahu qofku allah uu doono marka uu qabtana ima inuu markaa naarta ku dhaco wa ima isagoo maqduusha oo maarata baaba-ay oo aad iyo aad maarata u dhaawacmay allah inuu ka fakiyo wayajuzu waa gudbayaa man shaa allahu qofkii allah uu doono wayasqudu fi jahanama jahanamana waxaa ku dhacaya man shaaa allahu ciddii allah uu doono inuu jahanamo maarata uu ku dhaco walahum dadku waxay leeyihiin maalinkaas anwaarun nuuryaal ayay leeyihiin calaa qadri iimaanihim iimaankooda qadarkooda siraadku waa shay haabit ah oo nusuusta saxiixada ah ee sugtay nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam caaisho xadiid ay ka warinayso oo xadiid saxiixa ah ayaa nebiga sala allahu alayhi waali wasalam waxaa la weydiinayaa ayna annaasu yowma tubadelu alardu hayra alardi waasamaawaatu madwiyaatu biyamiinih maalinkaas allah subxaana watacala sidaas uga khabray oo la leeyahay dhulkii la garanaya waa la bedelayaa maalinkaas xaggee dadku joogaan ayaa maaragtay nebiga la weydiiyey saxaabadu ay weydiiyeen leanna saxaabadu wax allaaliyo wixii amru diinihim ku saabsan waxba kumaysan kala kamaysan harin kalamaysan harin nebiga shay kastaba nebiga waa weydiinayeen xataa uu uga caddeeyey qofku xaamka siduu u galayo markuu ka soo baxayo siduu uga soo baxayo wahaakada marka masaa-ishii la weydiiyey nebiga waxaa ka mid ah saxaabadu ay weydiiyeen maalinka isagaa dadku xaggee bay joogaan maadaama dhulkii maarata la garanayay la bedelay samaawaadkii maarata allah subxaana watacaala gacantiisa midigtaa lagu duubay xaggee marka dadku maalinkaas ayaa cag iyo cirib ay dhigayaan fa qaala nabigu wuxuu yihi hum fi dulma mugdi iyo gudcur bay maalinkaa ku sugan yihiin duuna aljisr mugdi ka sokeeya markii mawqifka ay ka soo dareeraan waa ay soo baxayaan dadku gudcur marka waxay soo gelayaan iyo maarata mugdi ka sokeeya maaragtay siraadka halkaa marka waa makaan اliftiraaq bayna almuminiina wa bayna almu'miniina wاlmunaafiqiin waa meesha maarata munaafiqiinta iyo mu'miniinta allah subxaanahu watacaala uu ku kala kaxaynayo meesha iyada ah oo dadka mu'miniinta ilaahay subxaanahu watacaala mugdigaa markay yimaadaan anwaarba allah uu siinayaa sida axaadiista saxiixada ay ku soo aroortay qaarkood nuur allah wuxuu ifinayaa maarata mitl aljabali oo kaleeto qaar allah wuxuu ifinaya maarata anwaar mutafaawita qaar baa maarata gacantooda maarata sida baasha shinida oo kaleeto if ah ayaa maarata gacantiisa uga baxaya kan maarata ugu nuurka yar ayaa maarata ibhaamka masuulka maarata lugta midig ayaa u ifaya marna waa u ka damaya marna waxa wey waa u daarmaya markuu maaratay uu maarata u daarmana waa usan qaadaya markuu maarata ka damana waa u istaagaya wahaakada marka waxa weeyaan xasaba iimaanihim ayay markaa ay ku soconayaan maalinkaas dadka mu'miniintu ama munaafiqiintu allah subxaanahu watacaala mugdiga ayuu ku reebayaa leanna waxa weeyaan khiyaanadii iyo khidaacii ay sameeyeen ee ay lahaayeen maarata mu'miniinta iyo rasuulka iyo allah khadeeca ayaa maalinkaas ku dhacay yukhaadicuuna allaha wa khaadicuhum allah subxaanahu watacaala kaydkii muslimiinta iyo maarata rasuulka ay la damceen maalinkaas ba allah subxaana watacala uu ka argudanaya oo dadkii maaratay daahiran adduunka intay joogaan ay isku soo dhexdali jireen meelo badan markay la soo gudbaan meesha ayaa lagu kala reebaya waa marka allah subxaanaه watacaala uu leeyahay ywma yaqulu اlmunaafiquuna wاlmunaafiqaatu liladiina aamanuu nduruuna naqtabis min nuurikum yani waa maalinkaas munaafiqiinta raggii munaafiqiinta iyo naagaha munaafiqaadka gebi ahaantoodaba ay leeyihiin dadkii maarata mu'miniinta ahaa war in yar noo suga maarata hanaga laalinina in yar maarata ifka iyo nuurka a wadataan xoogaa yar maarata aan idinka qaadane si aan maarata mugdigaan uga baxno taana waxa weeye allah subxaanaه watacaala wuxuu ugu jawaabaya qiila irjicuu wara'akum dib ulooda dib unoqdayaa laleeyahay marka meesha ay unoqonayaan waxa wey waa naarta ayaa dib loogu celinaya weliba naarta waxa wey meesha ugu hooseysa ina almunaafiqiina fi darki اlasfali min annaar meesha ugu hooseysa ayaa allah subxaanaه watacaala gunteed ayuu geynaya marka siraadku waa sidaa weyi waa shay muxaqaq ah oo allah subxaanaه watacaala uu abuuray makhluuqaadkiisa allah ka mid ah aad iyo aadna u khatar badan nebiguna sala allahu alayh waali wasalam wuxuu ku sheegay inuu maaratay xagga afka maarata ka xaddi sayf inuu maaratay sida seefta maaratay afkeeda kor loo taagay inuu ka af badan yahay aad iyo aad ba u sidib badan yahay oo mazallat alaqdaam uu yahay marka qof allah subxaanahu watacaala camalkiisa uu ugu fidiyo ugu ballaariyo mooye arrinkiisu waa khatar wey yani waxaa tusaale usoo qaata meel yani maaratay kubri ama maaratay bundad dul saaran jahnamo dusheeda oo la yidhi maaragtay afkeedu ama jirjirkiisu wuxuu leegyahay maaratay sida seefta oo kaleeto sida maaragtay inaan arrin caadiya inaysan ahayn oo arrin maaragtay xeelad iyo dad ahaan midna lagu gudbi karo inaysan ahayn qof kasta waa u dareemi karaa laakiin allah subxaanahu watacaala fadligiisa iyo naxariistiisa iyo itibaaca nebiga ayaa lagu gudbayaa nasiibna waxaa leh maalinka qofka gudba qofkii meeshaas ay ku qabsatana waa qof waxa weeyaan aad iyo aad u maarata ayaandara ay ugu dhacday marka badbaadaduna waa hal dariiq wa ana hada siraatii mustaqiima faاtabicuuhu walaa tattabicu subul fatafaraqa bikum can sabiili dalikum wasaakum bihi lacalakum tattaquun waa dariiqa keli ah dariiqaas qofkii maaragtay qaada waa meeshii nabiyullaahi moxamed uu saxaabadiisa dadka ugu saxaabadiisa ugu yeeray saxaabaduna ay ajiibeen dariiqaas saxaabada qofkii qaada waa qofka badbaadaya in sha allahu tacaala ama qofkii xagga iyo xagga kaga weecda waa dadka maaragtay ama uu qabsan doono oo uu baabi'inayo bacda shiddina markaa laga yaaba allah inuu ka fakriyo amase naartaba ku dhici doonaba amaba laga yaaba maaragtay inay ku dhin maadaama nebiga ay taafeen maarata riddo iyo maarata kufri ay ku dhintaan oo arrintooda ay halis ba noqotaba marka qofku intuu adduunka joogo waxa weeye fursa tayiba ayuu haystaa oo uu kaga faa'iidaysan karaa inuu nebiga maaragtay manhajka nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam iyo hadyigii nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam saxaabadu ay ka dhaxleen inuu inta barto oo ku dhaqmo aada iyo aad bay u fududahay isla markaasna uu ogaado hadyiga nebiga saxaabadu ay ka dhaxleen waxa khilaafsan qofku inuu ogaado lianna waxa weeyaan hadyiga nebiga waxa khilaafsan qofku hadduusan ogaan suu hadyiga nebiga ugu dhaqmo waa adagta waa inuu qofku kala dareemo maxaa hadyigii nebiga saxaabadu ay ka dhaxleen maxaa ah maxaase mukhaalif ah leanna nebigu allah markuu leeyahay wa ana hada siraatii mustaqiiman faatabicuuhu aayaddu markaa waxay amar ku bixisay wado mustaqiim ah oo waaxid ah oo la raacayo iyo wadooyin fara badan oo aada iyo aad u fara badan oo ka weecanaya walidalika duruq suufiya waa macruufa kuwa yidhahda maaragtay kullu turuqi tusil tusil ila allah yacni dariiq kasta oo duruqda suufiyada ka mid ah waa muusila ila allah waddada allah ee maaragtay allah bay ku gaarsiinaysaa ayi dariiq allahna muxuu leeyahay wa ana hada siraatii mustaqiiman faatabicuuhu walaa tattabicu subul fatafaraqa bikum can sabiilih yacni duruqda kaleeto waa mufariqa can hada can hada dariiqi sawiy dariiqaas maaragta toosan ayuu maaratay kaa weecinaysaa dariiq kastana sidii nebigeenu noo sheegay sala allahu calayhi waali wasalam shaydaan ayaa taagan oo dad kale maaragtay kaalay kaalay odhanaya marka lidalika culammada muxadisiinta mucaasiriinta hadalka baadilka oo ay yidhaahdeen dariiq kastaba allah ayaa lagu gaarayaa waa ku mucaakasayeen sida sheikh la yidhaahdo cabdiraxmaan wakiil oo ka mida maaragtay culamada masr wuxuu yidhi maaragtay kullu duruqi tusil ilaa roma yacni dariiq kasta waxa weeyaan allah laguma gaare roma ayaa lagu gaaraa aduruq aljawiya waddo kasta oo laga soo qaada caalamka ninku hadduu doonayo maaragtay roma inuu gaaro oo caasimat alkufaar ah waa u gaaraya laakiin akhlaaq maahan diinna maahan dad ahaanna maahan caqlina maahan in la yidhahdo dariiq kastaba allah ayaa lagu gaaraya macnaheedu waxa weye dariiq kastaba haddii allah lagu gaarayo nebiba looma baahna rasuulna looma baahna qof walba waddada uu rabo ayuu allah uu ku caabudi lahaa markaasuu odhan lahaa maarta jannada ayaan gaarayaa taasna macnaheedu waxa weeye aan rasuulba loo baahan ama haddii qofku aamino in dariiqu uu waaxid yahay wuxuu ogaanayaa dariiqaas waaxidka yaa laga helaya yaa agtiisa laga helaya waa nabiyullahi maxamed sala allahu alayhi waali wasalam iyo dadkii diinta kala haray oo ah saxaabadiisa ridwan ullahi calayhim qaala alimaamu raximah llah واإيمان بالأنبياء والملائكة ومن المسائل العلمية مسائش عقيدة وxa kamida الإيمان بالأنبياء والملائكة أنبiyada الله سبحaaنه وتaعaaلى maarata allah uu abuuray oo in badan oo kamid ah uu rasul ka dhigay oo usoo diray dad maarata معayaniina ama sida rasuulkeena maaratay ummado dhan ba loo soo diray iyo malaa'igta marnaba allah aan caasinayn oo cadadkooda allah subxaana wa tacaala keliya uu garanayo in la rumeeyaya masaa-isha caqiidada ka mid a axaadiista kusoo aroortay adilada kusoo aroortay qur-aanka ama ha noqoto ama axaadiis ha noqoto waa aada iyo aad wax fara badan wey waxaana maaragtay tusaale noogu filan xadiidkii xadiidkii maaratay xadiidu jibriil ee maarata nabiga sala allahu alayhi waalihi wasalam uu maaratay calaa suurati saail uu maaratay ugu calaa shakli saail uu maaratay nabiga ugu yimid oo maarata iimaanka u weydiiye nebi iimaanka u sharxay waxaan dhihi laha maratay islaamka kabacdi markii islaamka u sharxay arkaanislaamka markuu sharxay arkaanuliimaankana uu weydiiyey nebigu yihi sala allahu alayhi wali sl an tu'mina billahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warusulihi walyawmi alaakhir wabilqadari khayrihi wa sharihi uu yihi maaratay qaala sadaqta waad run sheegta maaragtay nabiyullaahi moxamedow marka maxalushaahidkeenu waxa weeyaan nabiga sala allahu alayh wala slm iimaankii markii la weydiiyey arkaan liimaan ayuu wuxuu kusoo daray wuxuu ugu hormarsiiyey allah subxaana wa tacala rumayntiisa malaa'igtiisa in la rumeeyo marka malaa'igta markaan rumaynayno min xayu ljumla yani malaa'igta waan rumaynaynaa yani duduub ahaan gaar ahaanna intii allah subxaana wa tacaala qur-aanka uu ku sheegay ama nebigu uu sheegay sida malikuljibriil iyo mali iyo maarata mika-il oo kaleeto waa waxa weeyaan tafsiilkooda iyo asmaadooda ayaan ku rumaynaynaa inta kaleetana inay jiraan malaa'ig aad iyo aad u fara badan oo allah subxaanahu watacaala keliya cadadkooda uu garanayo wax kale cadadkiisa cadadkooda garanaya aan la ogeyn in maarata allah uu abuuray mid kastoo ka midiina allah amarkiisa sida uu faray inuu uqaadanayo marnana aan laga yaabin inay ictiyaan sameeyaan macsuumiin ay yihiin rusushuna waxa weeyaan waa sidaasi lamid ah in maaragtay ambiyo aad iyo aad u fara badan allah subxaanahu watacaala inuu abuuray oo maaragtay ay waajib tahay ambiyadaas in la rumeeyo qofku hadduu ambiyada nebi ka mida uu beeniyena macnaheedu waxa weye ambiyadoo dhan inuu ku gaaloobay qofkaasuna waxa weye gaal ayuu noqonaya